markii kiibada iyo xanta la xaaraantinimeeyey ahlucilmigu waxay yidhahdeen lix masalo oo laga reebay ayaa jira lix masalo oo iyaga markaa ay ku bannaan tahay xantu baa jirta lixdaa mas'alo waa maxay yacni qof baa dulmi kuu geystay dulmigii cid wax ka qaban kartaanaad u sheegaysaa markaasaad qaadigii baad u tagto waxaa tii ninkii hebel la yidhaahdaa si xun buu ii galay waa i dulmiyey waxaayo waxaasu igu sameeyey xan waa tahay laakiin waa xan shareecadu bannaysay oo dulmiga uu kuu sheegtay si wax lagaaga qabto ciddii wax ka qaban karta dacwoodkaad uga dacwoonaysa ee u sheegaysaa mid shareecada ku bannaan wey waa mid mas'alo labaad waa bannaanta waxa kale oo bannaan haddaad fatwo cid weydiinayso oo waxa weeye mas'alaad doonaysaa in lagu caddeeyo xukunkeeda sharciga ah iyadana waad odhan kartaa aabbahay baa sidaa igu sameeyey ama qofkii dumari waa odhan kartaa ninkaygii baa sidaa igu sameeyey marka waxa weeye xukunkeedu muxuu noqonaya xan ha ahaato waxaasi wuxuu karaahiyaysanaya ha noqoto laakiin waa shay shareecadu bannaysay nebigana sala allahu alayhi wasalam hinde gabadhii la odhan jiray ee markaa hinda bintu abi bintu cutba waxa markaa way u timi nebiga dabeedna waxay ku tihi inna abaa sufyaan rajulun shaxiix ninkeedii bay sheegaysaa oo nebiga uga dacwoonaysa markaasay ti ninka abaa sufyaan la yidhahdaa waa zawjkeedii ninkii qabay weeyaane waa nin bakhayla weeyaan bay tii nin bakhayla weeyaan bal ka warran xoolihiisa waxaanu ogeyn haddaanu ka cunno ka warran xoolihiisa waxaanu ogeyn isaga wax nagu filanna siin maayee bakhayl weeyaane wax aanu ogeyn haddaanu cunno ka warran guud ayay ku tidhi nebigu wuxuu ugu jawaabay khudii maa yakfiiki anti wa waladaki bilmacruuf adiga iyo ubadkaaga wax idinku filan si waxa weeye macruuf ku jiro oo bimacnaa aan xoolaha loogu loofaraynin ee adoo kale waxay dumarka kula midkaayo waxay ka cunaan oo kale intaa in laag inaad ka cuntaa waa kwaa idiin bannaan tahaye ka cuna buuri kuma odhan nebigu maxaad u leedahay waa bakhayl ninka waa kaa manqanya maxaad u xamaanaysaa wuxuu nebigu ka aamusaana inay bannaan tahay baa laga qaataa waa mas'alo labaad oo culamadu sheegeen mas'alo saddexaad oo xanta laga soo reebo waxa weeye shay munkara oo xumaanaa la samaynaya xumaantii cid wax ka qaban karta haddii loo soo sheego oo la yidhaahdo waxa weeye halkan waxa ka jira markaysaga khamri baa lagu sameeya fasaadka iyo xumaanta meesha laga faafiyaa halkan weeye marka halkan waxaa laga qabto oo xukuumadoo kale loo soo sheego tan noocaasina waa bannaan tahay adilay leedahay waa masalo saddexa masalo afraad ee cid baa waxaa markaa looga baqaya inay cid ku kadsoonto oo ruux buu markaysagaa waxa uu doonayaa masalan qof dumar uu doonayaa inuu guursado qofkaa dumari ceebay leedahay ceebaha ay leedahay nin baa ka warhaya ninkii baa lagala tashado la yidhi hadda ka warran markaysaa gabadhaasee xumaanteeda inuu qariyaa ninkaa kala tashaday uu ka qariyaa uma bannaana almustashaaru mu'taman baa nebigu yidhi ruuxa lala la tala weydiiyey lala tashaday waa la aaminay ammaanadii haddaanu sideeda u gudan oo waxa xumaan ee uu ka og yahay aanu sheegin khaa'in weeyo waa dembaabay waajib waxa ku ah hadduu xumaan ku og yahay inuu yidhaahdo ceebaha nooca iyo noocaasay leedahay ha dee haddaad ku gelaysa aday kula jirtaa ceebaha nooca iyo noocaasa ayay leedahay inuu sheego ayaa markaysaga waajib ku yahay a waxa la mida nin baaba doonaya markaa reer inuu ka guursado reerkiibu waxa weeye markaysagaa ninkani waa isa soo qariyey reerkani ma yaqaanin xumaan baabu markaysagaa ninkani leeyaho nin wanaagsan maaha ninkii yaqaanay inuu u sheego uu yidhaahdo u nasteexeeyo uu yidhahdo ninkan markaysagaa ma fiicna iska daaya waxba ha u guurinina waxa weeye ta noocaas oo kale ah waxay tahay fisqiga iyo xumaantao kale u qarsadaa nimanka reerkana waa daacado kama warhayaan inuu markaa u sheego waxay tahay mid u bannaan waxa weeye xanta ashyaada bannaan baa markaysaga ay ka mid tahay masaa-isha kale laga istisnoodo waxaa ka mid a ruux baa bidca iyo inxiraaf iyo baadi ayuu markaysa waxaan markaa ayuu ayuu ayuu markaa ku sugan yahay baadidaa uu ku sugan yahay dad baa markaysa waxaan markaa u qabaa inuu ruuxani quman yahay oo markaa doonaya inay wax ka bartaan in baadidiisa looga diigo oo la yidhaahdo markaa baadi iyo bidca iyo dalaalu hoosta ku wataa waxaa iyo waxaasaa ku sugan shareecadii kuma qumanoo sidaasuu uga qalloocan yahay oo inxiraaf baa shareecadii kaga jirta waxay ka mid tahay waxa weeye ashyaada laga soo reebay ee xantee bannaan ilaa lix mas'alo oo imaamu nawowina uu ku sheegay riyaadusaalixiinka uu ku keenay baabu lghiiba wakadalik uu kaloo ku keenay kitaabkiisa kale kitaabu ladkaar la yidhaahdo hortiina uu sheegay ghazali shiikha la yidhaahdaa uu ku keenay kitaabkiisa ixyaa culuum diin la yidhaahdo ayaa markaa jira marka waxa weeye laba bayd baa lagu kulmiya oo marka waxa weeye marka macnaha noocaas markaa lagu tilmaamayo القدح في ستة ليس بغيبة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا وم- ومستفت ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر لحدا أرهن غيبة إيا حمت وكبنان تهي أدلة إلى ذهي اللغبنيي مركا وحوية مركا لليه علماء لحمن مايو مسألة دي مركا عالم كقل ديهي أما مركا يساقا بدعائي انحراف وكقدعي waa la sheegi karaa nas keexa iyadoo looga jeedo laakiin sheeko la iska macaansanaya ma aha oo kuma bannaan laakiin cid looga baqayo inay inxiraafkiisa ku kedsoonto oo ku luntaa hadday jirto waa loo sheegi karaayo waa laga waa la odhan karaa war hoy waxyaalahaas uu ku qaldan yahay ha la iska ilaaliyo oo ha la iska jiro sida kale waxa weeye waa u wanaagsan yahay laakiin waxyaalaha noocaya noocaasaa ku sugan marka waxa weeye tan noocaasi waxay tahay mid sharciya weeye oo markaa bannaan marka calaa kulli xaal culammada xanta la xantaa waxay tahay ee aan markaa wax bannaynaya aanu jirin oo sabab asbaabtii lixda ahayd ka mid ah oo kuu bannaynaysa aynay ku sugnayn inaad xamataa waa dembi kabiiro ah waa min kabaa'ir dunuub waxaanay markaa tahay arrin sababaya yani markaa fisqi iyo xumaan iyo ictiqaad xun intaba sababaya weeye laa yudkaruuna ilaa biljamiili wanaag waxaan ahayn lagu sheegi maayo ومن ذكرهم كي كشيغا بسوء حماته فهو على غير السبيل وضدي حق أهيد مدان أهيد بكسوغيه ولا نفضل فضل مينه أحدا قف من الأولياء أولياء إلهي كمده على أحد قف كفضل مينه وكما سريسين من الأنبياء أنبياء إلهي كمده عليهم السلام نبدقلي كركود أنبياء هآته ونقول وحنورنا نبي واحد نبي كليا أفضل كفضل بدن من جميع الأولياء أولياء أردن نبي كليا إسكا فضل بدن بردن هل كان وحينات المامية أولياء هروين وصو الشهادة وحينات المامي مؤمنين من أولياء إلهيه وحي مؤمنين إيمان كود حقيقي هاي إيمان كان كل من أي كل انتي إني مركة أولياء حقيقي هاي وحي كل من دون أنا وعلمي هيا شيء فضل هذا هذين أولياء دويه marka ambiye iyo awliye la isu eegayo ambiyadaa fadli badan oo la odhan maayo awliyadu ambiyada waa ka fadli badantay la odhan maayo sidaas iyada ah la odhan maayo bale wuxuu tilmaamayaa nebi keliya ayaa awliyadoo dhan ka fadli badan oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam haddii jamiicu lawliyaa la isu geeyo oo ambiyada laga reebo nebi moxamed dhammaantood marka la isu geeyo waa iskaga wada fadli badan yahay markaa sidaasu caynkaa inoogu tilmaamo wuxuu radinayaa qolo markaa luntay oo ibnu carabi iyo qolyo la mida ayaa waxaa laga sheegay inay yidhaahdeen nebiyada iyo nebiyada iyo awliyada awliyadaabaa fadli badan hadal noocaasa ayuu ku hadlay bay yidhaahdeen hadalkaasna culammadu waxay yidhaahdeen yacni markaa waa hadal gaalnimo ah weeyaan bay yidhahdeen oo shareecadii islaamka lagaga baxayo oo aayaadkii qur'aanka iyo axaadiistii nebiga intaba ka hor imanaysa nebigana waxa weeye fadliga wax allo wixii raacay oo dhan fadligooda mid la midaa loo qoraya man dalla calaa khayrin falahu mislu ajri faacilihi baa nebigu yidhi sala allahu alay wasalam ruuxa khayr cid tusiiya waxa uu leeyahay asharka ciddii samaysay oo kale nebi moxamed dadka uu khayrka ugu yeedhay ee uu hanuunka iyo diinta u keenay wax allo wixii rumeeyey ee raacay ee islaamay ajarka ay helayaan ajar la mida baa nebi maxamedna loo qoraya ruux kasta oo muslimi khayrka uu la imanayo khayr kale oo la mid ah ayaa nebi maxamedna loo qoraya ilaa khayrkan waxaa u sababay oo u sheegay nebi maxamed baa u keenay haddaanu nebi maxamed keeni lahayn miyay islaami lahaayeen jawaabtu waa maya marka waxay noqonaysaa khayrka dadka islaamay oo dhan ee diinta nebi maxamed haysta ilaa yawmi alqiyaama laga gaadho khayrka loo qorayo in la eg oo kalea nebi maxamedna loo qoraya sidaas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdeen kalad waxa ah halkay dadka qaarkood yidhaahdeena sameeyeen inay yidhaahdeen faatixaanu nebiga u akriyayna maxaad faatixa u akridaa camalkaaga o dhan wax allo waxaad samayso mid lamidaa loo qorayaaye maxaad faatixaba u akridaa faatixa maxaa ku qabtay wax kastaad samayso hadday tahay salaad hadday tahay zako hadday tahay dikri hadday tahay iimaan hadday tahay kayrkeed wax kastoo khayr oo aad samayso adiguba akriso ama samayso oo mid loo la midaa nebi maxamed loo qoray marka sidaas aawadeed yani inaad tidhaahdo yani waxaan u samaynayaa faatixa nebi maxamed u akrinaya waxa weeye waa hadal meel waaye daliilna ma laha faatixadaasna marka aad yani u niyootayna waxa weeye wax ka badan baaba u sugnaado camalkaaga oo dhan wax la mid ah in la eg baa loo qorayaa sawaabkiisa marka sidaas iyadaa aawadeed ayay waxay tihi adigu iska camal fal nebi maxamed fadliga waa iska heliye iska camal fal wuxuu ku amruu salliga iyo salaamta isalaamku kule u salli salluu calayhi wasallimuu tasliiman baa ilaahay yidhi ku salliyo salaam taasi waa fadiilo gaar lagu amray ducada markaa soo aroortay adaankana ku duceeyo wasiiladana ugu ducee allahuma rabba hadihi dacwati taamati wasalaati alqaa'ima aati muxamadan wasiilata alfadiila yacni ducadaana ugu ducee laakiin khayrka kale aad la imanayso sidiisa ula kaalay markaad khayrka la timaado in la midana nebi moxamed baa loo qoray marka nebi moxamedna fadligiisa wax gaarayaa saasaan u jirin hadalka la odhanayo awliyada qaarkood baa ambiyada ka fadli badanna waa hadal kufriya oo gaalnimo ah weeyaan bay yidhahdeen waxaanay markaa culammadu yidhaahdeen fadiilada nebinimadaan baa yani keligeed baabaan la gaadhay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxayna ugu dambeeyey walaa nufadilu axada min alawliyaa'i cala axadi min alambiyaai calayhim asalaam wanaqulu nabiyun waaxidun afdalu min jamiici alawliya oo marka ambiyadu inay ka fadli badan yihiin awliyada culammadu waa isku waafaqsan yihiin haddii la yidhaahdo awliyo aan ambiye ahayn ayaa nebiyada ka fadli badanna arrinkaasina waa kufri oo waa gaalnimay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaanay tahay waxa weeye muslimiintuba siday ku ijmaacsanaayeen bay ka hor imanaysa adilada kitaabka iyo sunnadana waa caaridaysa marka zandaqo iyo kufri weeyaan in weliga laga fadilo aan rasuul iyo nebi toonna ahayn yacni nebiga laga fadilo haddii la cuskado la yidhahdo qisada khadir sawta ku soo aroortay inuu khadir ka cilmi badnaa nebi muuse jawaabteedu waxa weeye ugu horayn khadir waxaa la ysku khilaafsan yahay ma nebi buu ahaa mise weli buu ahaa laba qowl baa ku sugan marka haddii lagu socdo qowlka odhanaya nebi buu ahaa oo sida raajixa ah yacni marka waxa weeye wax xujo ah ama daliil uguma sugna cidda odhanaysa waxaa dhici kartaa inay awliyada qaarkood ambiyada ka khayr bataan yacni wax daliila ama xujo oo ugu sugani ma jirto sida raajixna waxay tahay inuu nebi ahaa weeye xataa ma nebi hadduu ahaana nebi muuse ayaa ka fadli badnaa waayo nebi hadduu ahaa dee nebi muuse waxa uu ahaa nebi buu ahaa rasuulna waa ahaa haddiiba laga soo qaado inuu rasuulna khadir ahaa dee nebi muuse wuxuu ahaa markaa shanta ululcasmigu ka mid ahaa shanta ululcasmiga ayuu ka mid ahaa ee waxa weeye ambiyada markaa ugu fadli badan maadaama sidaas iyada ay tahay yacni marlayba waa ka fadli badnaa khadir waa ka khayr bad waa ka fadli badnaa waa ka khayr badnaa arrinka ku saabsan yani khadar khadir waa ka cilmi badnaa nebi muuse culamadu waxay yidhahdeen sida sharaxa laga arki karo fatxulbaariga ee bukhaariga lagu sharxayo ee ibnu xajar alcasqalaani uu ku sharxayo waxa weeye masaa'il mucayana ayuu uga cilmi badnaa laakiin ma aha inuu wax kastaba uga cilmi badna muusena waxa weeye waxyaala uu ku cilmi badnaa baa jiray oo markaa khadir aanu la ogeyn khadirna waxyaala uu ku cilmi badnaa baa jiray marka waxa weeye tafdiilka markaa la fadilaya xagga cilmiga lagu fadilayaa khadir waa tafdiil juz'iya ee tafdiil mutlaqa ma aha oo wax kasta ugama cilmi badnayn laakiin ashyaa iyo waqaa'ic khaas ah oo gaar ah ayuu uga cilmi badnaa sidaas iyadaabaa looga jeeda qisada khadir ku saabsanna wax daliishadoo la daliishanayaa kuma sugna ama wax ruji uguma jirto cidda markaa odhanaysa waxaa dhici karta awliyadu inay markaa gaadhaan heer ay markaa ka kaaftoomaan waxyiga ambiyada oo awaamirta si toosa ay ilaahay uga qaataan warka noocaasa wax xujaa iyo daliili uguma sugna warkaasina culammadu waxay yidhahdeen waa kufri oo nawaaqidulcashara waxaa ka mida man ictaqada ana axadan yasachu lkhuruuju من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى فقد كفر يعني فقد كفر إجماعا يعني علماء وحي إلهدين روحة اعتقادية إن عد أغبح كرتا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدي نبي موسى وخلافي شريعة النبي موسى وخلافي عد أخلافي كرتا وأيضا نانتا إني خلافته شريعة النبي محمد إني جرتو عد اعتقادي ساعة waa gaalowday waana la isku waafaqsan yahay inay gaalo tahay ayay marka ahlucilmigu yidhaahdeen arrinkaasi waa itifaaq waxaanu ku tilmaamayaa xaafid ibnu xajar yani qolyaha mutasawifada qaarkood oo yidhi yani cilmigiina waxaa ka qaadanaysaan mid dhintay laakiin anagu cilmigayga toos baanu ilaahay uga qaadanaynaa xadaanii qalbii can rabbii qalbigaygaa iga warramo rabbigaybuu iga warramay waxa uu sheegayaa oo ahlucilmiga qaarkoodna ibnu xajar kaga soo raraya fatxulbaariga fii kitaabi alcilmi in waxa weeye zandaqo iyo kufri iyo muruuq shareecada laga baxayo in arrinka noocaasi marka uu yahay ayaa marka uu tilmaamay waxaana markaa laynoo sheegay shareecada nebi moxamed inay caam tahay oo aan marnaba la khilaafi karin sharaa'icda ambiyadii hore lagu soo dejiyey khaas bay ahayd oo cid gaara ayaa ambiyada loo soo diri jiray wa kaana nabiyu yubcadu ilaa qowmihi khaasa wabucitu ila annaasi caamah ayaa nebigu yidhi shareecadiisu caam bay ahayd waman yakfur bihi min alaxzaabi fannaaru mawciduh liunzirakum bihi waman balag ayaa ilaahay yidhi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira ayuu ilaahay yidhi waxa uu ilaahay yidhi qul yaa ayuha rasul qul yaa ayuha qul yaa ayuha qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxaad ku tidhahdaa dadow anigu waxaan ahay rasuulkii ilaahay oo laydiin soo diray dhammaantiin xaal aad tihiin waa laysoo kiindiray marka risaalada nebi moxamed caam bay ahayd kumay gaar ahayn cid keliya kuma gaar ahayd sidaas aawadeed hadduu nebi muuse noolaan lahaa yacni waxaa waajib ku noqon lahayd inuu raaco yacni markaa nebi moxamed hadduu ciise noolaan lahaa hadduu markaa khadir noolaan lahaa midna ma khilaafi kare إلهي وحول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وحول إلهي نوشيغي إنه بلن كيقاضي أنبيضة أو كيري نبي محمد هدو صبحه وحاول بلن إلهي كيقاضي إنه نبي محمد النبيض إنه الرميان oo u gargaaraan oo u hiiliyaan oo isaga raacaanba golkaa qaado ilahay wuxuu ku yidhi aqrartum sidaa ma qirteen qaaluu aqrarna waa qirnaybaa ambiyadao dhan yidhahdeen marka nebi khilaafi kari lahaa ma jiro ambiyadoo dhan waxaa waajib ku ahayd nebi moxamed hadday soo gaadhaan inay raacaan oo rumeeyaan oo shareicadiisa ku camal falaan saas aawadeed marka uu soo dego qiyaamadu markay dhowdahay waa kan nebi ciise soo degaya samada ka soo degaya marka uu nebi ciise soo dego oo uu dajaal dili doono shareecada uu ku camal falayo oo ilaahay ku caabudayaa oo dadkana ku xukumayaa waa shareecadii nebi maxamed lagu soo dejiyey maaha marka injiishii isaga lagu soo dejiyey maaha kitaabkii injiileed ee nebi markaa ciise lagu soo dejiyey kaa kuma yacni cibaadaysanayo dadkana kuma xukumayo laakiin ka uu ku cibaadaysanayo ilaahay ku caabudayo uuna markaa dadka ku xukumayo waxa weeye waa qur'aanka nebi moxamed lagu soo dejiyey marka waxa weeye waa rasuul nebi moxamed loo soo diray khalqigoo dhan marka waxa weeye waa rasuulu rusul waa rasuulkii rususha loo soo diray marka khadir ma khilaafi kare hadduu la kulmi lahaa waajib waxa ku noqon lahayd inaanu amarka markaa nebi moxamed ciddi in la eg inaanu khilaafin ayaa waajib ku noqon lahay saas aawadeed baa nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa markaa uu yidhi wabucistu ila annaasi caama dadkoo dhan ba aniga si caama laygu soo diray marka waxa weeye shareecada nebi muuse may ahayn miday waajib ku tahay inuu raaco khadir laakiin shareecada nebi moxamed hadduu soo gaadho waajib waxa ku ah inaanu khilaafin marka cid khilaafi kartaa shareecada nebi moxamed saasayna u jirin qofka khilaafa oo yidhaahda waxa weeye shareecada nebi moxamed inaan raaco yacni markaa ima saara ama waa khilaafi karaa ama waxyi baa ii imanaya oo waxa weeye aan isaga raacaya arrinka noocaasi waa kufri iyo dalaal weeye waa gaalnimo millada laga baxay waana nebigii ambiyada lagu khatimay nebi moxamed weeyaan sala allahu calayhi wasalam waana afdalu alambiyaa yacni waa ambiyada iyo rususha kii ugu fadliga badnaa weeya marka waxa weeye nebi dabadii la soo saarayo oo aan hore nebi u ahaan jirinna ma jiro marka la leeyahay ciisaa soo degaya dee ciisa dabadii ha yimaado laakiin horuu nebi u ahaan jiray nebi moxamed oo aan iman ayuu nebi ahaa oo loo waxyoonayay oo kitaab lagu soo dejiyey oo injiil lagu soo rogay oo markaa rasuul dadka loo soo diray uu ahaa oo loo soo diray reer banu israa'iil marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni arrinkaa ku saabsan yacni waxa weeye qisada khadir daliishadka la daliishanayana sidaasaan daliil ugu sugnay marka arrinka ku saabsan cilmulbaatin iyo cilmu daahir baa jira oo cilmulbaatinka waxaa markaa yacni bannaan qofku inuu cilmu baatinka markaa raaco oo shareecada daahirkeeda khilaafo waxa weeye baatin markaa daahirka khilaafaya ma jiro oo baatin daahirka khilaafaya nebi moxamed lama iman shareecadaa daahirkeeda wixii laynagu waajibiyey ama laynagu xaaraantinimeeyey qofka marka isagaa xalaashada oo yidhahda aniga waa ii bannaan tahay zinaa ii bannaan khamraa ii bannaan aniga baatinka shareecadaa laygu banneeyey ahlu sir baan ahay yacni waxyi baa la waa la ilhaamiyey cidda sidaas tidhahdaa waa kaafir waana markaysagaa murtad shareecada islaamka ka baxay oo gaaloobay yacni markaa weeyaan marka waxa weeye calaa kulli xaal taas sidaas iyada ayaan xujo yacni markaa uga sugnay walaa nufadilu fadili mayno axadan qof oo min alawliyaai awliyada ka mida calaa axadin markaa qof ka fadili mayno min alambiyaai ambiyada ka mida calayhim assalaam ambiyada oo dhan markaa korkooda nabadgeliya ha ahaato ونقول وحن رأينا نبي واحد نبي كليبا أفضل كفضل بدن من جميع الأولياء أولياء دورنا نبي كليا أيا إسكا فضل بدن ونؤمن ورمينا بما جاء من كراماتهم بما جاء وحيهم من كراماتهم حال مركا كمل هاي كرامات كأولياء أو صح مركا إسكا كأصحى وكسقنا ذي عن الثقات هو الوكل سوية هاي كسقنا ذي ومن رواياتهم yacni riwaayaadka lagu soo wariyey wararka lagu soo wariyey karaamaadka awliyada ka mid ahaaday halkana shiikhu waxau inoo tilmaamayaa abu jacfar ataxaawi inay karaamaadka awliyadu xaq yihiin oo awliyada ilaahay inay karaamo leeyihiin arrinkaasina waa arrin xaq ah oo markaa waxa weye ictiqaadka ahlusunna waaljamaaca waxa uu qabaa awliyada ilaahay inay karaamo leeyihiin karaamaduna waxa weeye waa shay yacni caadada dilaacinaya oo markaa khilaafsan sidii loo bartay oo ilaahay uu ka muujinayo ruux markaa yacni saalixa ama wanaagsan yacni markaa laga muujiyo ama gacantiisa ama ficilkiisa markaa ka dhacdo ama isagaba markaa lagu kaalmeeyo icaano isaga lagu kaalmaynayo ama nusro diinta marka isagaa loo nusraynayo ama nicmayn loo nicmaynayo iyo karaamo la karaamaynayo taasaa waxaa la yidhaahdaa karaama ayaa la yidhahdaa karaamada awliyada adilay leedahay adilada laga daliishanaya waxaa ka mid a kullamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa maryama waxay ahayd mid rumayn badan oo waxay ahayd gabadh wanaagsan bay ahayd nebi ciise hooyadii oo cibaado badan marka waxa weeye waxaa soo barbaariyey oo soo koriyey nebi zakariye ayaa soo koriyey oo soo barbaariyey marka meesha ay ku cibaadaysanayso mar kastoo uu u soo galo nebi zakariye waxa uu ku arkayey agteeda markaa risiq yaalla yacni culammadu waxay yidhaahdeen wakhtiyada markaa xagaagiina midhaha wakhtiga jiilaalka soo go'a ee aan xagaagii laba helin iyadoo agteeda ay ku diyaar yihiin oo yaallaan ayuu ugu tegi jiray wakhtiyada jiilaalkiina midhaha wakhtiga xagaagii soo go'a ee aan jiilaalkii la helin ayuu markaana agteeda ka heli jiray oo ku arki jiray markaa dabeedna wuxuu ogaaday arrinka noocaas inay karaamo tahay ayuu markaa ogaaday kullamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب marka waxa weeye waa karaamatul awliya ayay daliil tahay waxa kaloo kamida qisadii asxaabul kahfi niman dhalinyaro ah ayaa waxay ku dhex noolaayeen dad gaalo ah dadkii gaalada ahaa ee ku dhex noolaayeen ayay gaalnimadoodii iyo waxoodii bay ka baxeen waana ka haajireen way ka tageenoo markaysagaa waxay galeen markaysagaa meel yacni markaa hog ah ayay markaa galeen meeshii hog ahay ay galeen ayaa ilaahay yacni markaa nimankii uu ku ilaaliyey niman dhallinyaraha baynay ahaayeen waa markaa la seexiyey hurdo kayri caadiya oo aan loo baran baa la seexiyey hurdadaa la seexiyey waa nimanka asxaabulkaafi ee suuratulkaafina qisadeeda qisadooda loogu magac daray waxay markaa hurdeen saddex boqol iyo sagaal sano saddex boqol iyo sagaal sano muddo ah ayaynay toosin oo ay hurdeen marba ilaahay dhinac buu u rogaa intaa waa noolaayo wax may cunin wax may cabbin intaasna markaysaga waa hurdeen markii waxa weeye ay tooseen waxay u qaateen inay waxay hurdeen maalin inay tahay sidaasay u qaateen muddadaa badan ayay markaa hurdeen markii dambey waxay direen nin bay direen oo waxay yidhaahdeen war hooyo xoogaa yaroo lacag ay haysteen lacagtan inoo qaado raashin ordo inooga soo iibiya magaalada oo cidiyaynay ku dareemin cidaadu yacni warkeenna dareensiisaayeynay jirin halkiiba waxa weeye dadkiina waxaa jira warkaas dhegoodkee ku saabsan niman dhallinyaro oo caynkaas sameeyey inay jireen waa warka noocaasina waa duulay oo war la hayay buu ahaa laakiin saddex qarni baa waktigii ay noolaayeen ka soo wareegay waktigii markaa qisadoodu dhacday saddex boqol iyo sagaal sano ayaa laga joogay waktigiiba waa isbedelo lacagta markan ay haystaan lamaba isticmaalo markaas lacag kalaa la isticmaala lacagtaa fashilin doontee halkiibaa marka waxa weeye nimankiiba waa ninkiibaa tegey suuqii markuu tegay is lacagti wax ku yimi waarba maxay waxa waxaad sidataa waa maxay halkiibaa markaysa waxa markaa la ogaaday qisadoodii baa markaa laga wareelay halkiibaa markaysa waxa markaa lasoo raacay waxaa la markaa xaakimkii iyo ninkii markaysaga boqorkii markaa haystayna waa tegey yacni haddana cid idinma dhibaataynayso yani waxa weeye sidii baa markaysaga arrinkoodii eygoodii xataa waa la noolaa eygoodii yani hogga ay ku jiraan afkeeda ayuu isaguna sidaas adimada markaysaga usoo fidiyo usoo jiifay sidii wax nooloo kale u ahaa isaguna halkaasuu hurday halkaas ayuu hurday intaa isna wax ma cunay karaamadii markaysa waxaan markaa waxa weeye suxbadii uu la saaxiibay ee uu weheliyey ayaa sharaftoodii baa gaadhay waxaa laga qaataa dadka wanaagsan sharaftoodu dadka raacana xataa inay anfacdo oo wax tarto dadka markaa raaca yani waxa weeye laftooda inay markaa anfacayso eygaas ilaahay kitaabkiisu ku sheega sharafna wuxuu ku helay waxa weeyaan waa suxbada uu la saaxiibay ee uu iska raacay markaysagaa dadkaas waxa weeye wanaagsan uu raacay marka arrinka noocaasi wuxuu ahaa arrin karaamo ah ayuu ahaa min karaamaat alawliyaa buu ahaa imaamu nawowi kitaabkiisa riyaadu saalixiinka baab buu u guntay yani baabun yani markaa fi karaamaati alawliya baab caynkaasa ayuu markaa u baabeeyey oo aayaadka qaarkood iyo axaadiista karaamada ku soo aroortay uu soo aroorinayo marka karaamada awliyada ahlu sunna waljamaaca waa markaa isku waafaqsan yihiin oo markaa waa ogol yihiin aduu bacdi ashaacirada ka mida isfaraayiin iyobaa laga sheegay inay markaysa waxaan markaa adigu ka yara hadleen laakiin calaa kulli xaal qowlkoodu waa iska shaad weeye sawaabku waxa weeye sida ahlu sunna waljamaca ay qabaan ee salafkuna ay ku tageen ee xataa waxa weeye ashaacirada iyo maaturiyada markaysa waxaan markaa iyaguna ay raacsan yihiin iyo ashaacirada haalibkooduba oo karaamaadka awliyadu inay xaq tahay oo ay jirto weeyaan haddaba markaynu garanay karaamaatu lawliyaa inay jiraan ayna yihiin shay markaa khaaliq lilcaada oo caadada khilaafsan oo caadadii sidii loo bartay dilaacinaya ha yeeshee waxa weeye ka muuqday ruux saalix oo wanaagsan quyuuddaa marka loo eego waxaa jira waxyaalo karaamada u eg oo aan karaamo ahayn ayaa jira waxyaalaha karaamada u eg aan karaamada ahayn waxaa ka mid a wax la yidhaahdo waxa weeye istidraaj baa ka mid a oo waxa weeye waxaa dhici karta dadka qaarkood ilaahay isagoo uga jeeda inuu hufiyo inuu haddana wax karaamada u ego khawaariqulcaadaat oo caadada khilaafsan sidii loo bartay khilaafsan in la siiyo ayaa suurowda oo isagoo ruuxu uu xun yahay haddana wax karaamada shabaha la siiye laakiin karaamo aan ahay waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo dajaal dajaal caware la yaqaano ee aakhiru zamaanka soo bixi doona hadda waa xidhxidhan yahay markaa ninkaa la soo dayn doono ee markaa adduunyada ku wareegi doona qisadiisa waa inoo keeni doonaa kitaabkuye waxa markaa yani uu samaynaya waxyaalo badan oo khawaariq ulcaadaat u leeyihi waxaa ka mid a samaduu odhanayaa roobka soo da samaday roobku hadda og markaasaa roobkii da'aya dhulku odhanayaa geedaha soo saaro markaasaa geedihii isla markiiba soo baxaya dhulku odhanayaa intuu yimaado khasnadaha kugu jira dabadda usoo tuub markaasaa khasnadihii dhulka ku jiray iyo dahabkii iyo waxyaalihii macdanaha ee ku jiray buu dabadda usoo tuuraysa qof muuminuu qabanaya marka uu qabto ayuu odhanayaa may rumaynaysaa inaan ilaahagii ahay markaasuu odhanayaa maya waxaad tahay dajaal cawar baad ninkiibaa waxa wuxuu qaadaa miishaar buu qaadaayo laba u kala jaraa laba markuu u kala jaruu kala dhex maraa markaasuu yidhahdaa istaad waa isku rakib maayo haddana markaysaga intuu noolaado ayuu markaysaga istaagaa hadda may rumaynaysaa markaasuu yidhahdaa maya haddaa baan sii xaqiiqsaday inaad dajaal cawar tahay marka ninkii la odhan jiray dajaal marka uu ninkii noolaado ayuu wuxuu ku odhanayaa may rumaynaysaa hadda inaan ahay ilaahaagii dajaal cawar baa ku odhanaya markaasuu odhanaya may ee waxaad tahay dajaal cawar baa tahay cadowgii ilaahay baa tahoo dajaal cawar baa tahay ilaah matiid marka ninka noocaas ah ee dajaal cawar ee gaalka ah ee ilaahnimada sheeganaya ee uu nebigu sala allahu alayhi wasalam sharkiisa iyo fitnadiisa ka digay uuna tilmaamay nebi kasta inuu ummaddiisa dajaal cawar uga digay nuux baa uga digay markaysa waxaan markaa qowmkiisii iyo dadkii rumeeyey oo yidhi dajaal cawar iska ilaaliya oo haddaan adliba ulahay nebi kastaaba ummaddiisa waa uga digay ninka noocaasa waxyaalo markaa yacni karaamaadka u ego aan karaamo ahayn ayuu markaa leeyahay waxyaalahaasi waa lagu hufinaya hadday tahay waxa weeye qof inuu dilayo oo haddana odhanayo markaysagaa kacoon noolo hadday tahay waxa weeye inuu dhulka odhanayo khasnadaha iyo dahabka kugu jira soo saaro ay dabadda usoo tuurayso hadday odhanayo markaa roobka uu la hadlayo o odhanayo soo da oo roobku markiiba soo da'ayo dad buu soo maraa sida axaadiista saxiixa ah ku soo aroortay saxiixaynka iyo kayrkooda dad buu soo maraa kuwa beeniya waxa weeye xoolahooda marka waxaa laga siibayaa yani waxa weeye caatu markiiba marka ay noqonayaan barakadaa laga siibaya markiisa waxaa markaa yani markaa barakana laga siibi maayo waxaa laga tilmaamaya bimacnaa cayilnaantii iyo buurnaantii baa markaa laga siibay barakana ma laha markaa khayr yani markaa sharlaawi yani khayrlaawihi marka waxa weeye kuwo kalea markaa uu soo marayaayo way rumaynayaan kuwaa rumeeyey xoolahoodii markaa markiiba waa naaxayaan oo waa buurbuuranaya waxaasoo dham iyaday ka dhacayaan dee weli ilaahay ma ahe waa weliyu shayaan waa shayaan weeye waa caduwullaahi weeye marka waxa weeye khawaariqulcaadaad qofka inay ka muuqato lagama qaadan karo karaamo wax la yidhaahdo inay tahay laga qaadan maayo miisaanka lagu eegayaana qofka waa wanaagga uu shareecada ku quman yahay ee ku wanaagsan yahay ee uu faraa'idda ilaalinayo ee uu muxaramaadka ka dheeraanayo weeye imaamu shaafici baa loo sheegay oo la yidhi yani waxa weeye saaxiibkaa lays yani sheikh lays ibnu sacad la odhan jiray baa loo sheegoo waxaa la yidhi sheikhaasi waxa uu yidhi haddii a aragtaan idaa ra'ayta rajula yani markaa yatiru fi lhawaa'i falaa taktaru bih yani waxa weeye labada mid ahaan buu sheegay ama wuxuu yidhi markaa haddaa nin aragtaan hawada duulaya ama wuxuu yidhi haddaa nin aragtaan markaa badda ku kor soconaya ha ku kedsoomina ilaa arrinkiisa kitaabkaiyo sunnaha u bandhigtaan oo a egtaan markaa xuduudda iyo xaaraanta iyo siduu ka yahay iyo faraa'idda iyo siduu gudanay imaamu shaafici waa ku waafaqay oo wuxuu yidhi labada markaa labadaba waa isku daray isagu oo waxa uu yidhi isagu waa taqsiir baabuu ku sameeyey haddaa aragtaan in hawadana duulaya baddana sidaa ugu dul tallaabsanayo baddu aynay liqaynin hawadana sidaa u duulaya haddaa aragtaan ha ku kadsoominoo weli ilaahay hamoodinoo waxaas inay karaamo tahay ha u qaadanina ilaa arrinkiisa ha u eegtaan imaamu shaafici baa odhanaya ilaa arrinkiisa a u eegtaan kitaabka iyo sunnada iyo xuduudda iyo xaaraanta siduu ka yahay siduu uga dharson yahay waxyaalaha xaaraanta siduu ula imanayo waxyaalaha faraa'idda ah sidaa ilaa aragtaan ha ku kadsoomi marka ruuxa waxa lagu miisaamayaa shareecada ma ku quman yahay ee ruuxii xoogaa markaysaga wax lala yaaba ay ka muuqataba in la odhanayo waa weyn ilaahay oo karaamuu leeyahay ma aha yani markaa sidaas iyadaa laga qaadan maayo waxyaalaha kale shabaha waxaa ka mid a karaamada sixirka waxaa la yidhaahdaa qofkii aan aqoonin waxaa dhici karta markaysaga inuu ku kadsoomo waxaan inuu sixir yahay aan garanaynin inuu u qaato karaamo inuu yahay dadka qaarkood oo markaa awliye sheegtaana waxa ay sameeyaan sixirba markaa waa saxaro waa falalowyaan dadkana way sixraan dabeedna sixirka ay wax sixrayaan ayay yidhaahdaan hebel karaamadaydii baa ku dhacday hadda ilaahay buu ka go-ay oo markaa hebel waa sixra oo shayaaiintiibuu markaysaga yani markaa u kaalmaystay oo sixir markaa weeye waxa uu sameeyey sixirkuna waa dembi markaysaga yani aad iyo aad weyn min kabaa'ir dunuub culamada qaarkoodna waxay dhahaan waa gaalnimo laakiin imaamu shaafici waxa uu tilmaamay in waxa weeye nooc gaalnimo ah iyo nooc kabiiro oo dembi weyna labadaba inay leedaho aan gaalnimo ahayn ee gaalnimada ka sokaysa marka waxa weeye calaa kulli xaal waa dembi aad iyo aad u weyn marka dadka qaarkood sixirkaasay aad u ictimaadaan sixirka ay ictimaadayaan ee ay markaa ku shaqaysanayaanna dadka karaam ay uga dhigayaan oo u muujinayaan oo ay markaa ku kadinayaan si ay markaysaa markaa dadkii ugu kasbadaan oo aan markaa dadkii u caaridin oo aynay dadkii uga hor iman waxyaalaha noocaas ah ayay markaa waxa weye isticmaalaan karaamayna dadka uga muujiyaan sidaasi laeg waxaa kaloo dhici karta ruux markaa wanaagsanaa inay karaama ka muuqato karaamadaasi inay fitnaba ku noqotaa laga yaaba macnaheedu ma aha bay culammadu yidhahdeen ruuxay karaama ka muuqataa inuu ka fadli badan yahay kayna karaama ka muuqan waxaa dhici karta inay qofka u fadli badan tahay inaan karaamaba ka muuqan oo diintiisana ugu nafci badan tahay aakhiradiisana u badbaado badan tahay baa suurowda sidaas aawadeed qur-aanka waxaa laynoogu sheegay nin karaama lahaa oo karaamadaa uu lahaa ay u sababtay markii inuu lumo watlu calayhim نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث قصة هلكا لو شاغي علماء waxay yiraahdeen ninka waxa la oran jiray Balcaam ibn Baura ninkaasi wuxuu ahaa yaani ducadiisu mustajaabay ahay karaamaad buu lahaa ducadiisana waa la aqbali jiray wuxuu ku duceeyo waa la arki jiray siday caynkaa u ahayd waxa ku dhacday fitna ku dhacday aayaadkiiba waa ka xuub siibtay waxayba u sababtay markaysagaa inuu markaa lumo oo uu aayaadkii ka xuub siibto oo uu rabbi ka gaaloobo oo uu cadow ilaahay noqdo sidaas iyadaabay u sababtay oo uu ka hor yimi markaysaa markaa rasuulkii ilaahay markaa uu soo diray uu markaa ka hor yimi marka waxa weeye shaydaankii inuu raacay oo uu ku lamaanaaday oo markaa ay tusaalihiisu yahay saa ilaahay qur'aanka ku sheegay marka waxa weeye qisada balcaam ibnu baacura lafteedu waxay ku tilmaamaysaa ruux kasta oo karaama ka muuqataa inaynay karaamadu u khayr badnayn ee qaar ku intifaaco oo qumanaada iyagoo karaamadii haystaana waa jiraan qaar lumo oo fitno iyo yacni baadi ay u sababtaana waa jiraan oo iscajabiya amaba markaysaa xalxaqii diida oo kibir iyo wax la mida markaysaga ku dhaca وحمرك أول شارح الطحاويض فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له ولم يسخر ولم يسخر له شيئا ولم يسخر له شيئا من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع له waxaad ogaataa buuhi khawaariqda waxyaalaha caadooyinka dilaacinaya khilaafsani qofka inaynay ka muuqanin diintiisa inaynay waxba yeelaynin qofkaan wax markaa hayba oo qarsooni aanu ka muuqan wax markaa umuurta kawniga ah ka midana aan loo sakirin oo yani ilaahay aanu u sakirin inaan taasi martabadiisa iyo darajadiisa ilaahay agtiisa uu ka leeyahay inaynay waxba yeelaynin waxaaba dhici karta buu hi taasi inay u nafci badan tahay fainahu in iqtarana bihi diinu wailaa halaka saaxibuhu fi dunya walaakira waayo khawaariqulcaadaadka waxyaalaha ee caadada dilaacinaya hadday diintu ku lamaanaato way fiican tahay oo dhibaata kuma sugna laakiin haddii qofku aanu diin markaa adag aanu ku sugnay bimacnaa tadayun ka diin yeelanayo oo uu shareecadii ku adag yahay haddaynay taasi jirin yani waxa weeye adduunyadii aakhiraba waa halaagsamaya fain alkhaaliqa qad yakunu maca addiin waqad yakunu maca cadamihi aw fasaadihi aw naqsihi maxaa yeelay waxyaalaha caadaadka dilaacinaya khilaafsani waxaa dhici karta inay diin iyadoo uu qofku leeyahay inay u dhacdo oo u suuro gasho waa suurowda iyadoo diintii aynay jirin ama diintii ay diin faasida bimacnaa dhaqan faasida isagoo ku sugan ama diintiisii naaqis tahay tadayunkiisi ayaa suurowda iyadana inay ka dhacdo فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له كما أن الرياسة النافعة هي تابعة للدين وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فمن جعلها هي المقصود وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل فهو شبيه بما يأكل الدنيا بالدين وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك ما هو مأمور به وهو على سبيل النجاة وشريعة صحيح وحاو مركا شيخ أورانيا أمورتا عادات كمركا دلاعنا يا خلاف سنة مركا وح أنفعيا وكو الدين تمركا تابعة وأه الدبقلية الدين تمركا يسقى أخد مينية سلاي مدحتني ماذا بعد قفك الدين صاحبي هاي مدحتني ما وهايستو محو سمينيا مدحتنمدا دينتي بو خدمينيا او ugu shaqaynaya laakiin diintii kuma shaqaysanayo si uu madaxtinimo u gaaro say dad badan markaysa waxa markaa sameeya ee waxa uu sameeynaya diintii ayuu ugu khidmeynayaa madaxtinimada oo ka lagu shaqaysanayo diinta loogu khidmeynaya waa madaxtinimada maalkana waa sidaas ilaag oo ruux saalix oo wanaagsan haduu maal leeyahay maalkiisana wuxuu markaa ugu shaqaysanayaa si uu waxa weeye يعني marka diintu ay ogoshahay buu marka ku bixinay marka ruuxa ka yeela buu diintu inay tahay yadu taabic iyo wasiila iyo dariiq oo adduunyada ku gaaro xaalkiisu wuxuu shabahaa mid adduunyada ku cunaya diinta oo diintii buu wuxuu ka dhigtay yani marka isaga meherad buu marka isaga ka dhigtay oo waxa weeye ceeshkiisa yani marka isaga waxaan marka u sababaysa ayuu ka dhigtay xaalkiisuna ma shabahayo ka ilaahay u caabudaa si uu markaa yani naar uga badbaado ama janno u galo oo dadka qaarkood waxay ceebeeyaan oo yidhaahdaan ilaahay waa inaad u caabuddaa uun jacaylaad jeceshahay iyo raalli ahaansho aada rabbi raalli gelinayso laakiin ha u caabudin inuu janno ku siiyo ama inuu naar kaa badbaadiyo haddaad raalli ahaanshaha ilaahay hesho jannadu waa arigaa waxba jannadu maaha marka hore waxa muhima rabbi inaad raalli geliso marka waxaad u caabudaysaa ha noqoto ilaahay raali gelintiisa inaad raali geliso laakiin ha u caabudin si aad janno u hesho ama si aad cadaab uga baxsato laakiin arrinka noocaasi waxa weeye waxaa laynoo sheegay dadka wanaagsan qur'aanka iyo ambiyada iyo waxay ilaahay u caabudayeen si ay cadaabkana uga badbaadaan jannadana u galaan marka wax ceebe arrinkaa kuma sugan marka shiikhu waxa uu yidhi لياب وحكسه يهي والعجب أن كثيرا مما يزعم أن همه قد ارتفع أن يكون عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا تطفر بدن أورونا يا إلهي أنه ما عابدنه سيو مركا تشنن نوسي أما إنو عذاب نقبت بادية وحنو عابده إنما أها أي هدنا محي سمين يا عبادات يا أوراد بدن وحي أسمين يا كرامها كاموقف mar kaliya aad noqotid saaxiibu karaam oo waxa ka daahira sidaas ay ilaahay u caabudiyo marka waxa weeye ee delayno ma oran ilaahay u caabuda si uu karaamo idin siiyo laakiin ilaahay u caabuda si uu naarta idin ka badbaadiyo jannadana idin geliyo walina uu baadilada ku saaro marka sidaas awade shaygi wanaaga badnaa oo ahaa marka janno in la helo in ilaahay loo caabudo naarna laga badbaado tii waxay tilmaamayaan wax hooseeyo laga yaqiiqsoodo inay tahay waxayna tilmaamayaan wax taa ka sii liita inay ilaahay u caabudayaan oo awraad iyo dikriyo iyo salaado badan inay ula imanayaan karaamaha kaa muuqato ha la yidhaahdo hebel waa saaxiibu karaamaat wuxuu yidhaahdo waa la arkaa waxbaa ka muuqday waa looga soo taagnaa sidaa ha la yidhaahdo ayay in badani markaa ilahay u caabudayaan marka ta noocaasi waxa weeye waa arrin markaysagaa qaldan wey marka khulaasatul qowl arrinka ku saabsan yani marka karaamaadka tafsiil baa sidaas iyada ugu sugan yahay waxaanay tahay karaamada awliyadu waa jirtaa laakiin ma aha in wax kasta oo caadada khilaafsan marka la arko in la yidhaahdo waa karaamo ma aha waxyaalo badan oo caadada khilaafsan oo dhacaya ayaan karaamaad ahayn ee ama sixir ah ama xeelada ah xeelada xataa jira oo waxaa jira ibnu taymiye iyo markaysagaa qolo rufaaciye la yidhaahdo oo yidhaahdo markaa annagu seefuu waxba nama yeelaan oo dabkaanu gallaayo dabku nama gubo bay isheleen shiikhi ibnu taymiye la odhan jiray markay isheleen ayuu shiikhu markaa aqoon buu u lahaa markaa axwaashoodana waa yaqaan halkiibu markaa waxa uu yidhi waxyaalaha mukhaalafaadka sharcigaa ku jirtaan ka taga markaasa yidhi anagu axwaal iyo karaamaat iyo umuuro badan baanu leenahay badeedana lama galo halkiibu markaysagaa waxaa yani dhacday dood baaba ka dhacday oo ilaa xukuumaddii baa timi oo shacabkii baa tegey oo culammadii baa xaadirtay dadkiiba waa isugu yimaadeen waa laysu daawada dabeedna waxay yidhaha anagu dabkaa baanu gallaa markaasuu yidhi wallahi haddaa gashaan ana waa gelaya walacana allaahu man ixtaraq keenna gubtaa ilaahay ha nacdalo laakiin shardi baan dhiganayaa wuhi shardigaasi waxa weeye intaynaan intaydaan dabka gelin waa in jidhkiinna aa maydhaan oo ku maydhaan bahalka ushnaanka la yidhaahdo waa bahal sida saabuuntaoo kale markaa ahaa oo waagaa hore la isticmaali jiray waxyaalaha jidhka wax ka jara waxyaalaha noocaasa ee saabuuntaoo kale ah ushnaankii weeyaan yacni kaa ku maydha halkii baa la yidhi oo maxaa maydhi maydhistan maxaa keenay markaasuu yii nimankani xeelada isticmaala xeelaha isticmaalaan waxaa ka mid a waxaa jira buu yidhi markaysagaa yani waxyaalaha isku dardaraan yani biyay kaydiyaan biyahaas waxay ku daraan markaysagaa haragga bahalka la yidhaahdo raha la yidhaahdo ayay haragga ka soo saaraan haragga waa ku ridaan waa u daayaana waa ku radiyaan waxyaalo kalena waa ku daraan waxyaalaha noocaasi markay isku googo-aan ee muddo badan isku jiraan bay jidhka mariyaan daba jidhku wuxuu u adkaysan karaa dabkiibuu u adkaysan karaa markay waxaa mariyaan jirkooda dabku gubi maayo markaa jirkooda waxaasaa saaran sidaas aawadeed haddii la maydho waxa weeye dabkii waa gubaya halkiibay waxay yidhaahdeen marka waxay keensanaysaa wakti kale inaynu ballanno oo xaabo la soo guro oo dad la diro oo dab la shido markaasuu may waxaasoo dhan uma baahna dab yar baa la shidaya xoogaa xasasaa lagu tirinaya fartaasaa maydhaysaa idinkuna fartaa gelinaysaan ana fartaan gelinaya labada farood baynu isu eegaya wax markaa mawcid kale oo la qaatiya ballan kale oo la yidhaahdo xaabaa la doonayaayoo dad loo dirayaa oo dab weyn baa la shidaya waxba loogama baahna dab yar baa la shidaya halkan dhow baa laga soo qabanaya dabkaa yar marka la shido fartaasun idinku maydha fartaa markaa maydhaan geliya haddaa gelisaan oo guban waydaan aniguna waa gelinaya halkiibay ka baqeen waayo waa isoogii waxay sameeyaan waa xeela marka waxa weeye halkiibay dabkii marka waxa weeye diideen inay markaa galaan shardigaa markii lagu soo rogay oo layidhi jidhka waa inaa maydhaan halkii bay markaysaa markaa uu yihi waa ina haddaba toobad keentaan usoo noqotaan shareecada xaalkoodii nimankii maalintaasu kashifmay mujalladka markaa koob iyo tobnaad ee waxa weeye majmuuculfataawaha iyo qisadaas iyadoo mufasal ah ay markaa ku taalla markaa dadka qaarkood waxaa jira xeelada isticmaalaan xeelado ayay markaa isticmaalaan ay markaa karaamaad dadka u muujinayaan qaarkood sixir bay isticmaalaan qaarkood waxa weeye waa shaydaankaa dadka lagu hufinayo oo kale weeyaan oo dajaal oo kale oo waxyaalo laga muujiyaa waa jiraan si markaa waxa weeye uu isagu usii lumo ama dad kaleba ugu luma waxa kale oo jira qaar shayaadiinta yacni markaa kaalmaysta ayaa jira oo shayaadiinkay shuruudo markaysagaa ka leeyihiin waxbaa ka dhaxeeya shayaadiinta iyaguna waxbay u fuliyaan isaguna waxbuu u fuliya shayaadiinta shuruudaha isagu u fulinaya waxaa ka mid a waxyaalaha iyagu ka doonayaan hadday tahay cid iyaga iska hor yimaadeen inuu markaa dureeyaan shayaadiintaasi oo ay waxyeeleeyaan hadday tahay beled kale markaa ay doonayaan inay qaadaan oo beledkaa kala geeyaan hadday tahay waxa weeye cidda markaa isaga gargaar weydiisatee markaysagaa sheekh hebel u tidhaahda inay u gurmadaan shayaadiintaasi oo markaysaa markaa ay dhibaatada ka saaraan waxyaalaha noocaas oo kale ay u samaynayaan isaguna shuruuduhu u samaynaya qaarkood baa waxa weeye shuruudahay u samaynayaan dee kufri caddaana tahay oo waxa weeye ay u sujuudayaan hadhow shaydaankii waa u sujuudayaan marka isagii waxa weeye gaalnimadii markii shaydaankii loo sameeyo isagiina shuruud u oofinaya waxa dhacday xataa markaysagaa qaarkood oo waxa weeye la yidhaahdo waa duulaa oo xajka waxa uu ku talaa ku tagaa markaysagaa subaxii intuu gurigiisa ka soo quraacdo ayuu waxa weeye carafo markiiba tagaayo waa duulaa yacni qaarkood waxa dhacday markaysagaa inay jidhka ku dhinteen culammadu waxay sheegeen habka noocaasi ku dhacday dee shaydaankii cahdigiisi inuu ka baxay baa laga yaaba oo waxa weeye qofkani uu ashahatay xaaladda uu shaydaanku sido ashahad iyo dikri ma soo qaadayo dhulku uga baxayaa shaydaanku hadduu marka ashahado marka waxa weeye waxyaalo fara badan baa jira marka karaamaadku waa baab waxyaalo kale oo u eeg ku qaldami kara dad fara badan oo shayaadiinta adeegsada oo awliyaa shayaaiin ah oo shayaadiinta asxaabtooda ah oo nooca markaysagaa shayaadiinta ay isku raaxaystaan ee shuruudaha isu fuliyaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru matwaakum khaalidiina fiiha ilaa maa shaa allah kuwa istibtaaca halkaa laynoogu sheegayaan waa shuruudo laysu oofinayo shayaankii baa markaa shuruudo loo oofinaya isagiina waxbuu ku oofinayaa waxa weeye bilaash shaydaanku wax isagama bixinayo marka waxyaalaha noocaas oo dhan in aqoon loo yeeshaa markaa habboon waa midda kale waxa kale oo xusid mudan imaam axmed ibnu xambal baa waxa la weydiiyey oo la yidhi maxay karaamaadku innaga inoogu bateen haddaynu nahay yacni qarnigii saddexaad oo ay saxaabadii rasuulka ugu yaraadeen oo haddaad aragto saxaabada rasuulka karaamaadka laga soo warinaya aad bay u yar saxaabadiina waa fadli badnaay imaamu imaamu axmed ibnu xambal wuxuu ku jawaabay saxaabada iimaankoodaa kaamil ahaa oo dhammaystirnaa sidaas aawadeed in marba wax la tuso iimaankooda lagu kabayo umay baahnayn laakiin innaga iimaankeennaa naaqis ah oo yar sidaas aawadeed baa marba wax laynoo tusayaa si aynaan diinta uga laabmin oo aynu ugu sugnaano abubakar oo ummadda ugu fadli badan marka nebi maxamed laga yimaado ma arkaysid markaa karaamaad badan oo laga sheegayo waa wax naadira oo yar karaamaadka laga soo naqliya culamadii dambe iyo mashaayikhdii dambe qaarkoodna karaamada laga soo naqliyaa waxa weeye waa waa markaa aad iyo aad bay u badanta marka sidaas aawadeed yani markaa mas'aladaasi waa mas'ala muhiima waxyaalo karaamadu markaysaga yani maxay geli kartaa shay kasta oo mucjizaa karaamo ma noqon karaa karaamada maxaan markaa noqon karin mas'alada noocaasa waqtiga waxaad moodaa inuu ka dhacay insha allahu tacaala markaa berri baynu insha allah ka hadli doonaa wallahu aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu ku jirnay baabka karaamaat alawliyaa waanaynu markaa soo sheegnay siday ahlusunna waljamaca ka qabaan in shay kasta oo caadada khilaafsan inaan karaamo lagu sheegayna waynu tilmaannay waxyaalo badan oo karaamaadka u eeg oo karaamo shabbaha oo xagga inay caadada dilaacinayaan oo khilaafsan yihiin ka shabbaha laakiin aan karaamo ahayn baa jira oo sixirku ka mid yahay oo xeelada ka mid yihiin oo istikhdaamka shayaadiinta iyo awliyaa shayaadiinku axwaal shaydaaniya ayaa jira oo ay markaa leeyihiin dad fara badanna waxaa iskaga qaldama axwaal shaydaaniya iyo karaamaat alawliyaa axwaal shaydaani ah oo shayaadiinta la istikhdaamsanayo shayaadiintana markaysagaa bacdu umuur ay u samaynayaan iyaguna markaa shuruud ay u oofinayaan wada shaqaysiga shaydaanka laska laisla shaqaysanayo ay dad badani waxay moodaan karaamaat alawliyaa laakiin karaamo ma ah qofkana waxaa la eegayaa xaalkiisa haddaanu markaa shareecada ku qumanayn ma aha markaysa waxaad markaa in la odhanayo karaamuu leeyahay waxaa kale oo iyadana markaa jirta marka laga warramayo baabkaas yacni karaamaatulawliyaaga dadka qaarkood waxay ictiqaadsan yihiin inuu qofku gaadhi karo xaalad takaaliiftu ka dhacdo karaamatan lilawliyaa oo ay karaamo noqon karto ta noocaasina waa mid mid baatila oo kufri iyo muruuq ah shareecada laga siibanayo oo laga baxayo weeyaan shareecadii nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam saynu soo caddaynay cid khilaafi karta laa khadir walaa kayru yacni markaa ma jiro ruux khilaafi kara shareecada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa shariica caama waa shariica khaalida waa shareeca markaa aan la nasakhaynin ee muxkamo oo baaqi ah marka waxa weeye cid khilaafi karta oo ka bixi kartaa ma jirto rusushoo dhanna waxaa laazim ku ah shareecada inay raacaan iyo awliyadoo dhanba wax alla wixii shareecadaasi soo gaadho waxa waajib ku ah inay u hoggaansamaan oo raacaan baa waajib ku ah haddaba waxa isweydiin leh karaamada waxaa noqon karaa shay kasta oo mucjizo noqday oo nebi mucjize u noqday karaamo ma noqon karaa مشايخ قاركود متأخرين تكمل وحي يراهدين كل ما جاز أن يكون كرامة لولي كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي كوكستا أو أي بنان تهي إنه معجزة نقضه نبي waa bannaan tahay inuu karaamana u noqdo weli sidaas iyadaa baa mutaakhiriinta qaarkood yidhahdeen laakiin waxaa isweydiin la qowlka noocaasi ma saxiix baa mise ma aha jawaabtu waa maya saxiix ma aha shay kasta oo mucjize nebi u noqday karaamo inuu weli u noqdaa wax suuroobi kara ma aha oo waxaa jira mucjizaadka waxaa ka mid a qur'aanka oo kale nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waa mucjizadii la siiyey buu ahaa waana mucjize khaalida على سبيل الكرامة ولي أولئي من كرى القرآن كاسو كلمة شروع على سبيل الكرامة معجزات قرآن كأه عد مركا أولئي من كرتا أولي أهو على سبيل الكرامة أولئي من كرتا مجد مركا سيدا سأودي إطلاقا مسألة لا إطلاقا يقول أورونا يشي كستا ومعجزو نبي أنقضي كرامنا ولي وأنقضي كرا صحما ومراقاركو ومعجزة أنبياء أنقضي aan suurtoobi karin inay karaamo weli u noqdaan ayaanay suurtoobi karin misaalkana waa waynu tilmaanay oo waa misaali ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sida qushayri oo ashaacirada ka midi uu sheegay waxa uu yidhi ma gaadhayaan calaa sabiil ulama iman karaan calaa sabiil karaama qushayri waxa uu yidhi karaamaatulawliyaagu ma gaadhi karto heer qofku uu la yimaado oo calaa sabiili karaama uu kula yimaado walad bilaa waalid yacni ilmo aan aabba lahayn karaam ahaan kuma keeni karo ama aan waalid lahayn karaam ahaan kuma keeni karo ta noocaasna waxa weeye culamada qaarkood waa isticmaaleen oo marka waa yidhaahdeen sida qushayri iyo zubadkana markaysa waa markaa waa ku taallaa oo ibnu rislaanna waa ku soo raray markaysaga subadkiisa wakadalika waxa weeye jamcu ljawaamicana ibnu subki taajidiin subki waa isaguna waa ku soo raray hadalkaas laakiin bacdi culamada ka mid oo diiday markaysaga waa jiraan oo yidhi markaysa waa markaa waa surtoobi karta laakiin calaa kulli xaal wax daliila ma laha diidmada markaysaga ay diidayaan diidmada ay diidayaan ee warkaa qushayri uu sheegay ay culamada qaarkood markaa diideen yacni wax daliila oo ay ku diideen yacni markaa may keenin sidaas aawadeed hadalkiisu wuxuu markaa yacni u muuqdaa inuu hadal saxiixa inuu markaa uu yahay inuu hadal markaa saxiixa inuu yahay ayuu markaa u muuqdaa waa ta kale markaa yacni karaamaatulawliyaaga marka la tilmaamayo ma aha in khasaaistii ilaahay la siinayo oo dadka qaarkood waxay leeyihiin oo mutasawifada ka midii waxay odhanayaan weliga waxa la siiyey kun oo wax kasta uu yidhaahdo ahaw waa ahaanayaan hadal noocaas oo kale ay tilmaameen laakiin qaraafi iyo culamada qaarkood waxay sheegeen hadalkaasi inuu kufri yahay ou gaalnimo yahay ayay markaa sheegeen oo in la yidhahdo calaa sabiili karaama ayuu kun u helaya oo wax kasta uu yidhahdo aha waa ahaanaya bimacnaa khasaaistii ilaahay wax ka miduu yeelan karaabay macnuhu noqonaysa dadka qaarkooda markaa wax magaratada ka midna waxay u daliishadeen oo yidhahdeen ina allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay shay kastaba waa awoodaa baa noogu daliila laakiin jawaabtu waxay tahay wax daliil markaa taa uguma sugna waayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan qudradu inay ku tacalluqdo mumkinaadka oo keliya laakiin wixii mustaxiilaada yani markaa qudradu kuma tacalluqo wixii mustaxiilaada yani qudradu kuma tacalluqo waajib lwujuudka daatadiisa ana kuma tacalluqdo mustaxiilkana kuma tacalluqo ashaacirada lafteeduna sidaa waa qabaan inay qudradu mumkinaadka oo keliya ku tacalluqo khasaaista ilaahay wax ka mida in la helo oo kun wax kastoo uu yidhaahdaa ay ahaanayaan taasi waxa weeye mustaxiilaadkay ka mid tahay mar hadday mustaxiilaad tahay wax qudra ku tacalluqda ma aha marka masaladaasna sidaas yada ah weeyaan marka calaa kulli xaal qofku waxa weeye hiyigiisa waa inuu noqdaa karaamo inuu helo waa inaanu noqon ee waa inuu noqdaa markaysaga ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo jannadiisa inuu helo cadaabtiisana uu ka badbaado waa inuu rabbi u caabudaa oo iimaanka iyo daacad iyo khayrka ula yimaadaa daacada iyo khayrka iyo iimaanka waa inuu ula yimaadaa sheekhu markuu tilmaamaya waxa u hi wasaxa can isiqaati min riwaayaatihim يعني wuxuu ku qayday inay waxaas karaamaadka lagu sheegayaa shay saabit oo sugan waa inay yihiin waayo waxa iska badan baabka dacaawida sheegashooyinka iska badan waxyaalaha aan saxiix ahayn oo iska waxa weeye sheegashooyin ah oo dacaawi ah oo markaa la leeyahay karaamo nooca iyo noocaasa hebel ka muuqatay tan baa ka muuqatay ilaa waxa weeye waxyaalo aan karaamaba noqonaynin ee markaysa waxaa markaa radaa'il ah qaarkood karaamaadka kuta- ku tiriyeen oo dabaqaat ulawliya lishacraani waxa uu tirinayaa akhbaar iyo warar yacni markaysagaa qaarkood qabaaix ah oo xunxun oo fawaaxish qaarkood ay yihiin karaamana uu ku tilmaamayo ayuu ku soo arooriyey kitaabkiisa la yidhaha dabaqaat ulawliya oo cali waxiish iyo waxyaalaha uu ka sheegayo ee uu karaamada ku tirinayo oo wax markaysa waxaan markaa sheegista laga sheeganayo laga xishoonayo oo fawaaxishta iyo munkaraadka ka mid a taasna waxa uu ku tirinaya inay markaysagaa karaamo tahay ayuu ku tirinaya qaar kale waxay markaa leeyihiin oo uu soo naqliyey inay yidhaahdeen labaatan sano ereyga kun ma odhan iyadan ilaahay ka edebsanayo idaa ilaahay aanoo ka edebsanaya aanan labaatan sano aanan kun odhan bimacnaa waxa uu tilmaamayaa kun hadduu yidhaahdo in ashyaadu ahaan doonaan oo sidaa uu yidhahdo markaysagaa inay u dhacayaan laakiin ta'aduban inuu uga leexday calaa kulli xaal waa inay yihiin waxa karaamada lagu sheegaya wax saabit oo sugan qaarkood waxay sheegayaan waxyaalo markaysagaa qaraa'ib oo kale ayay markaa tilmaamayaan marka calaa kulli xaal wax saabit oo sugan oo saxiixa waa inay yihiin waana inaan lagu kadsoomin karaamadana waa inaan loo adeegsan macaasida iyo xumaanta waa inaan loo adeegsan yacni haddiiba qofka ay ka muuqato khaatimada umuuruhu tahay yacni marka haddii adduunyada markaa karaamo lagu siiyo nicmada adduunyada qofka lagu siiyo kale ay la mid tahay oo ay weji ka shabahdaan oo waxa weeye hadduu khayr ku istikhdaamsadana waa nicmada uu khayrka markaa ku kaalmaystay hadduu shar ku istikhdaamsadana waa nicmada uu ka abaalka daray ee sharka uu ku bixiyey oo kale ayay markaa la mid tahay yacni markaa taasay markaa kala mid tahay ونؤمن وحوشق ورمينا بما جاء بالذي جاء فيه من من كراماتهم حال كرامات كأولياء كمذا هذي وصح قصنا هذي عن الثقات قوة الوكل سونيا وأهل العلم كمذا من رواياتهم روايات كالسوري كرامات كقصابسا يغنى ورمينا ونؤمن بأشراط الساعة ونؤمن وحن رمينا بأشراط الساعة على مدها قيامة أيام رمينا ومن خروج الدجال إن الدجال صبح يا هذي ونزول عيسى بن مريم عيسى بن مريم من السودق يا أهاضي عليه السلام من السماء السماء كالسودق يا أهاضي